madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland elias cismaan ayaa xariga ka jaray mashruuca cusub ee daaweyntii dhaqista keliyaha oo laga hirgeliyay cisbitaalka guud ee magaalada garowe maamulaha guud ee cisbitaalka garowe iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa si wada jira ugu warbixiyay muhiimada ay bulshada u leedahay qeybtan cusub ee lagu soo kordhiyay cisbitaalka garowe maanta waxaan furanaynaa waxa weeye daylaysiskii oo loo yaqaano keliya nadiifintii kaas oo noo bilowday laba bilood ka hor maantana soo gabagaboobay oo furitaankeedii la samaynayo waxaa ilaahay mahaddii ah maanta inaannu nahnay isbitaalka uu yahay maalintii ugu horeysay oo qayb keliyaha nadiifinaya laga furo ilaa intii aan ka xasuusanno uusan weligii yeelan awalna loo aadi jira boosaaso haddana loo aado kaalkacyo maantana ay noqotay maalintii garowe ay yeelatay waxaa lagu soo kordhiyey marka intii hore oon sanadka hore isla furnay waxaa lagu soo kordhiyey maanta oo ah arrintii keliya safaynta ah oo toddoba mishiin la keenay waxa kaloo lagu soo kordhiyey oo iyaduna aad u muhiim ah dadku dad aad dan yaraa baa jira oo waxay hadday suuqa aadaan waxba aan samaysan karayn oo u baahan in laga warhayo ilkaha ama dentalka ama dendiistaha waxaa la yidhaaho waa ku soo kordhinay waxaa kaloo iyaduna maanta halkan aan rabnaa inaan iyadana ku darno in maxay ahayd dhakhtarkii indhaha uu isna maxay ahayd diyaar yahay oo meeshii la furay waxaa kaloo jira kaydka dhiigga balodbanka dhinaca kale eliyees cismaan oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa bogaadiyey hay-adda kinga salmaan i m c iyo guud ahaanba bahda caafimaadka kaalinta ay ka qaateen mashruucan cusub ee la xiriira daaweyntii dhaqasta keliyaha waan bogaadinayaa wasaaradda caafimaadka iyo wasiir siciid qorsheel oo runtii dee ah oday khabiirah soo shaqeeyey puntlandna xilal badan oo wasiirra ka soo qabtay federaalla ka soo qabtay haddana ay nasiib u yeelatay wasaaradda caafimaadka inuu hogaamiyo horumarka iyo liidershiibka iyo shaqo wanaagga iyo horumarka wasaaraddii iyo isbitaalka ka muuqdana waa bogaadinaynaa keliyuhu waa cudur hadda aada u soo batay oon la noolahay dhibaatadiisuna ayba sababaysay inta ay wasiir xildhibaan axmed bilayeen oga warramayeen iyo dad badan oo kale waa ilaahay wax loogu xamdi noqo inaynu maanta toddoba mashiin iyo dhakhtarkii ugu horreeya soomaaliya keliyaha barta iyo tiim dhallinyaro oo aqoontaa xambaarsani ay maanta isbitaalkii caasimadda ay nooga shaqogelayaan qof dambe mashruucan caafimaad waxaa fuliyey hay-adda i m c iyadoo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka puntland waxaana qalabkii taageerada dhaqaale ku deeqay hay-adda kinka salmaan ee waddanka sacuudiga